iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa dadka danyarta ee ku nool magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose waxay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha mid ka mid ah culimaanudiinka degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa dadka muxsiniinta ah ugu baaqay inay aragti gaar ah loo yeesho dadka danyarta ah ee ku nool kaamamka lana caawiyo maadaama aysan awoodin inay iibsadaan waxyaabaha asaasi ugu ah bisha barakaysan ee ramadaan biftaax cumar maxamuud baa laydhahaa waa wadaad ka mid a wadaadada degmada dhobley bulshada aan saan ognahay way isku dhex nooshahay oo waxay isugu jirtaa dad oo danyar ah iyo dad ducafaa iyo dad maaragtay aytaam iyo agoon iyo wax walba isugu jirtaa iyo dad maaragtay wax ilaahay siiyey marka ilaahayna maarata dadka wuxuu saa oga dhigay wuu isku fiirinaya muuna ilaahay u waayin dadka aan waxba haysanin waxba muusan u waayin rasuulkuna wuxuu yihi sal l slam hal turxamuuna wa tursaquuna ilaa bidacwati ducafaa'ikum waxaa ilahay inoogu naxariistaa oo roobka iyo wax walba inagu siiyaa raxmadda dadkaa danyartahe ee taagta daran caawinta aan caawinayn yo ilahi wax nagu siiyaaba ilahay marka muunan u diidin dadkaa wax abaha aan haysanin dadka awlaadda aabbahood uu ka qaaday aytaamta iyo agoonta dadka maaragtay fuqarada ahen waxba haysanin aan dabka shidaynin iyo midkan dheragsan ee maaragtay dabka shidanaya marka ilaahay wuxuu saa u yeelayaa waa xikma rabbaaniya waa la isku fiirinaya ma aha in maaragtay uu kaa fadli badan aad ka fadli badan tahay ama aad ka wanaagsan tahay uu kuu siiyey isagana uu kaa xun yaho oo sidaa wax loogu diiday ma aha marka waxaan ummadda soomaaliyeed faraynaa iyo dadka muslimka aha weliba khaasatan bishii barakaysnayd inagoo ku jirna ee ramadaan in si guud ilaahay laga cabsado oo weliba dadka nala nool ee masaakiinta ah iyadoo aan ognahay duruufta aan ku jirno in dadka laga warqabo rasuulku wuxuu yihi sala allah alay slam wallaahi laa yu'min buu yidhi wuu ku dhaartay maaragtay mambata shabcaan wajaaruhu jaa'ic qof dharagsan oo deriskiisana uu gaajaysan yahay wallahi baan ku dhaartay xaaladda ay hadda ku sugan yihiin dadka soomaaliyeed waa xaalad aada looga murugoodo dad badan oo dabka shidanaynin baa inala nool waxaa laga yaabaa adiga inaad maaragtay kugu isku toosan tahay dadka deriskaha ee duruufaysan ee xaaladda dabka aan shidaynin dadku laba isugu jiraanoo dad oo ilaahay iska dhowr iska dhowray oo maaragtay iyagoo hadday xaaladooda ay aada u qasan tahay xataa maaragtay iska dhowrsoon iyo dad markay maaragtay xaaladda kusoo gudboonaato masaajidda iyo meelaha soo cawda marka dad iska ilaahay cafaafa siiyey oo dhowrsooni siiyey waxaa jira inay baktiyaan mooyana dadka waxba weydiisanin marka in la iska warqabo si guud ayaan bulshada soomaaliyeed ku baraarujin lahaa oo weliba qof walba oo deriskaaga si guud aan iska warqabno si guud oo dadkaa inaga hooseeya aan maaragtay aan maaragtay dabka aan shidaynin aan ka warqabno magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool dad badan oo danyar ah kuwaas oo xilligan wajahaya dhibaatooyin dhanka nolosha maadaama aysan awoodin inay iibsadaan raashinkii ugu isticmaali lahayeen afurka iyo saxuurta bisha barakaysan ee ramadaan